Deeqdan oo isugu jirtay bur, bariis, sokor, iyo saliid ayaa waxaa bixiyay Senator Xasan Iidow Kobac waxaana loo qeybiyay qoysaskii ay saamaysay fatahaadda webiga Shabeelle. Dhallinyarada ururka raasamaal ee baledweyne oo loo soo wakiishay bixinta deeqdan ayaa maanta ku qeybiyay xaafadda Howlwadaag gaar ahaana laanta Hillaac. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada raasamaal ee baledweyne Jaamac Cabdinuur ayaa ka waramaya qaabka ay u bixiyeen.
Wuxuu alla noo suurtageliyey inaan qaybino raashiin ka yimid samafale Senator Xasan Iidow Maxamed Kobac raashinkaas oo loo soo wakiishay ururka dhalinyarada raasamaal anoo ku hadlaya ururka dhalinyarada raasamaal ahna gudoomiyaha ururka dhalinyarada raasamaal waxaana soo gaartay deeq raashiin ah oo ka kooban bur bariis sokor baasto saliid raashinkaas oo ka yimid Senator Xasan Iidow Kobac waxaa ka faa'iidaystay oo raashinkaas si habsami leh u qaatay oo ka faa'iidaystay ilaa iyo laba boqol oo qoys waxaana macnihi dadkaas saameeyey fatahaadihii webiga Shabeelle iyo roobabkii dabaylaha wata ee El Niño dadkaas oo aad ula daalaa-dhacayay dhibaatooyin badan oo webiga Shabeelle u geystay oo ka xiran yihiinna wadooyinka shaxnada raashinka ugu soo geli jirtay Damboosaaso xaggeeda oo ka xiran wadada ka imaanaysa Muqdisho oo ka xiran aad ula daalaa-dhacayay fatahaadihii iyo daadadkii webiga Shabeelle iyo roobabka El Niño raashinkaas labada boqol oo qoys waan gaarsiinay si oo habsami leh oo fiican ay ku qaateen aad iyo aad ayna ugu mahadcelinayaan wayna ka faa'iidaysteen qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqda ayaa ka mahad celiyey anigoo ah axmed maxamed maxamuud walaalkeen xasan ciidan maxamed kobac raashiinkii oona soo gaarsiiyey walaalaheen ururka raasmaal si fiican ayaa noogu qeybiyeen walaalkeen aad u mahadsan yahay jasaakallah khayr walaal jiro fatahaaddii siday u taagan tahay biyihii culayskoodii magaalada go'doon dad badan ayaa xaafada go'doonsan walaalkeen garashtaagga ummadda tabaalaysan waa ku naqaanay culayska sida uu taagan yahay walaalkeen waxaan ka rajaynaa mar labaad mar saddexaad inuu sii laba jibaaro culayskii taagan awgiis aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ururka raasmaalna si fiican ayaa nooga qeybiyeen asalaamu calaykum waraxmatullah magacaydu waa ikraan maxamed waxaa halkaa ugu mahad celinayaa walaalkii xasan kobac oo maantana soo gaarsiiyey deeq raashiin ah maxaan leeyahay ajir iyo xasanaad ilaa kaa sii maalkaada ilaa kuu barakeeyo deeqdan ayaa ku soo aadaysa xilli shacabka magaalada beledweyne ay wajahayaan duruufo ay sababtay fatahaadda webiga shabeelle